iyadoo dhowrkii maalmood ii ugu dambeysay uu magaalada mombasa uu ku sugnaa hogaamiyaha xisbiga waiba kalonso misioka ayaa waxa uu kulan kooban la qaatay qaar ka mid a odayaasha iyo dhalinyarada soomaalida ee ku dhaqan magaalada mombasa iyadoona ay isla qaadaan dhigeen si kooban xaaladda gobolkan xeebta iyo weliba sidoo kale kaalinta ay ku leeyihiin soomaalidu kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa faarax macalim gudoomiye ku-xigeenka hore ee baarlamaanka ee dalkani kenya warbaahinta hista ayaa kulankaasi waxaa faahfaahin ka siiyey sheekh maxamed samow oo ka mid ah odayaasha soomaalida ee magaaladani mombasa
madaxdaasna halkaasaan iskugu nimado maaragtay ka mid ah maaragtay kalonso iyo faarax macalim iyo raggaasaan meesha ku wada kulnay madaxdii sare waxyaalo badan baan ka wada hadalnay saad ogsoon tihiinba waxyaalaha isla qaadan dhignay oon aad u falanqaynay waxaa ka mid ah in soomaalida la mideeyo meel alla meel ay joogtaba si fiican loo mideeyo ma garanaysaa dhabarjibinta iyo waxyaalihii kaloo ama lugaha ay isku hayeen laiska dhaafo sidaas waan ka wada hadalnay midda kale sidaad og tahayba mombasa waa gobolka xeebta loogu tiriyaa xeebtana waxay xambaarsan tahay tanarifa meesha la yidhaahda oo soomaalida soomaali badan ilaa iyo soddon kun oo kuulo ay ku leedahay tixgelina aynay ku lahayn sidii macnaha raad iyo reer ay u yeelan lahaayeen baan aad ugu wada hadalin arrintaas
waa gartay marka maxaad ka filaysaa baaqyadii idiin soo saaray iyo waxyaabihii uu soo jeediyey madaxda ala kulanteen inay ka hirgeli doonaan
aad baan uga rajo weynahay haddee waxaa weeyaan talada waan talo fiican baan isla meel nagnay oo talada adaa wax ku qamooyad wax kugu maqabta waxyaalo badan oo hadda ka hor naga dugnayna waan la soo falanqaynay ninka maaragtay madaxda sare ka ah wayba kolonsia misoka waan la kulanay ninkaas aad baan ma garanaysaa isu qaadan dhignay maxaa yeele jiiraan baanu nahay
kulankaasi ayaa waxa uu kusoo beegmayaa dhex maray qaar ka mid a hogaanka soomaalida ee magaalada mombasa iyo colonso misioka hogaamiyaha xisbiga waiba iyadoo gobolkan xeebta gaar ahaana magaalada mombasa laga dareemayo loolankay hardanka dhinaca siyaasadda ee doorashooyinka labada kun iyo labayo labaatanka iyadoona colonso misioka uu inta uu ku sugnaa magaalada mombasa uu kulamo kala gedisan la qaatay qaar ka mid a xubnaha xisbigiisa iyo weliba sidoo kale taageerayaasha xisbiga waiba maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magala xeebeedda mombasa